magaalada boosaaso ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku kala jebinayeen arday dhammaysatay waxbarashada dugsiga sare kuwaasi oo isugu jira wiilal iyo gabdho islamarkaana ka haflahay dugsiga sare ee najax waxaa ka qayb galay munaasabadda maamulka dugsiga waalidiin macalimiin ardayda kala jebinaysa iyo marti sharaf kale maamulaha dugsiga sare ee najax yaasiin dhahar ayaa ka warramay marxaladihii ay soo mareen ardayda kala jebisay ilaa maalintay alif bilaabeen ilaa maanta ay labiyo tobnaad yihiin waxaa lagu waday waxbarasho iyo wacyigelin iyo dhiirigelin ardada foonfoorka aad la socotaan weliba sanadkay foonfoorka yihiin juhdiga iyo dadaalka ay muujiyaan waxaan xafladdatan ay daaran tahay in loo duceeyo oo ardada loogu duceeyo in loogu hambalyeeyo in imtixaanaadka fooda ku soo haya bisha shanaad inuu ilaahay sulan siiyo oo ay natiijo wanaagsan ay keenaan waxaanu ku kalsoonnahay aqoontooda iyo sidii ay macallimiintu wax u soo bareen intii imtixaanaad iyo dadaal lagu waday oo karaankayaga ah dugsiga sare ee najaax maamulka iyo macallimiinta isku duuban waxa weeyaan waxba kama hagran waalidkuna waa nala daba taagnaa insha allah xabladdatan waa ugu ducaynaynaa inay natiijo wanaagsan keenaan waxaa laga rabaa ardada sanadka qalin jebinaysa xujaa dul taagan xujadaasu waxay tahay waxaad la socotaan in ardayda dugsiga sare ee najaax mar walba ay ka soo muuqdaan kaalmaha sare marka imtixaanaadka la soo dhejiyo puntland waxaa xusid mudan sannadkii ugu dambeeyey in tobankas arday ee ugu sarreeya dugsiga sare ee najaaxa macallimiintiisa aa u jeeddaan maanta halkan fadhida inay ku lahaayeen afar arday oo ay ku jiraan kaalinta labaad shanaad iyo lixaad siddeedaad iyo sagaalaad shanaad iyo sagaalaad aan idhaaha kaalmahaasu kuma imaan si sahlan kuma imaan waxay ku yimaadeen dadaalkii ka dhaxeeyey iyo isgarabtaaggii waalidka ardada iyo maamulka iyo macallimiinta dadaalkaa ayay ku yimaadeen waxaa laydinka rabaa ardadan sanadka qalinjabinaysa inaad kaalintii iyo koobkii iyo meeshii ardadii hore ay yimaadeen inaad halkaa ka sii haysaan oo sanadka waxaa laydinka rabaa kaalmaha koowaad iyo kaalmo kaloo badan baa laydinka rabaa qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa ardayda kula dardaarmay in ay ku dadaalaan waxbarashada hambalan ayaan leeyahay ardadaasi iyo waalidiintoodaba kuwii ilaahay ku guuleeyey waxbarashadooda heerka sare ilaa jaamacadeed allah ka dhigo kuwii sharaf iyo maaragtay magac hagaagsan ka gaara nolosha allah ka dhigo kuwii waalidiintooda anfaca iyo naftooda anfaca allah ka dhigo iyo waddankooda iyo diintooda kuwii lagu liibaan allah ka dhigo annaguna ilaahay waxaan uga baryaynaa waqtiga waqti ka fiican ilaahay inuu na kulansiiyo inaad waxtar u noqotaan inaad beddel noqotaan inaad waxaad ogtihiin waddanka maanta waxaa ka socdo marka waan idiin ducaynaynaa waxaan leenahay ilaahay ha idinku guleeyo kuwa khasaarana ilaahay idinkama dhigo waxbarashadiinnana sii wataa jaamacadda bariga afrika waa idinku soo dhowaynaynaa marka aad dhammaysaan iyo mar walba dufcadan ayaa ah dufcadii siddeed iyo tobanaad ee ka kala jiibisa dugsiga sare ee najax ee magaalada boosaaso tan iyo markii la aasaasay